lah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina waa dersigii toban iyo shanaad kitaabka ariyaad albadiica kitaabu sawmi kitaabu siyaami siyaamkii soomidii iyo soonkii buu faral buu kitaab u yahay waxaa la faral yeelay ramadaanka sanadkii labaad ee hijirada nebigu markaas sala allahu calayhi wasalam wuxuu soomay sagaal sano laanna madiine muddadow ku nagaa bilmadiina almunawara baa la fiirinayaa maadaama la faral yeelay sanadkii labaad ayib tobankii sano ee nebigu madiine joogay sanadkii labaad markii la faral yeelay tobankii maxaa haray waxa weeyaan sanadkaa la faral yeelay iyo sideed ka dambaysa sanadkii hore weli lama faral yeelin sagaal sano inuu nebigu soomay calayhi salaatu wasalaam ayib ramadaanada nebigu soomay dhammaantood waxaa la tilmaamay inay ku wada dhammaadeen sagaal iyo labaatan ilaa hal sanad mooyaane oo soddon buuxo noqday laa yajibu sowmu ramadaan ramadaan soomkiisu ma waajibo ilaa cala lmuslimi mooye cid kale kuma waajibo qof muslim ah albaaliqi qaangaar ah alcaaqili caaqil ah alqaadiri awoodah cala asawmi soomka addaahiri daahir ah min alxaydi gabar hadday tahay dhiiga caadada ka daahir ah wanifaasi dhigdhelmo ka daahir ah qofka shuruuddaa laga helay baa lagu leeyahay wa idaa tama marku taam noqdo shacbaanu bisha shacbaan la yihah waa midda hadda ku jirno halaahiina yowma soddon maalmood markuu dhammaystirmo maalintii la arkay laga bilaabo maalinta ku soddona weliba maalinta ku soddon hameenkaas soddonka ay dhammaan lahayd shacbaanna ramadaan lama arag oo ma dhalan ee shacbaan sagaal iyo labaatan kuma dhammaan ramadaan ma dhalan markaasay buuxsantay soddonkii shacbaan sidaa hadday dhacdo ow amase ra-al hilaala bishii waxaa arkay cadlun hal qof oo caadila baa bishii ramadaan arkay intaa hadday dhacdo wa habata cinda alqaadi qaadiga agtiisana uu ku sugnaado wa habata uu sugnaado hilaalkii cinda alqaadi qofkii cadligaha markuu arko qaadigiibaa xukumaya oo dhahaya agteeda waxaa sugnaatay bishii ramadaan inay dhalatay uu ku dhawaaqaya ayib arrimaha hadday dhacaan wajaba soomu soom baa ku waajibaya calaa cumuumi nnaas dadka cumuum guud ahaan dadka oo dhan caam ahaanshaha dadka xataa dadkan arkay iyo dadka la madlaca ah hadday doonaan weel ka fogba ha deganaadeene soonkii baa laga rabaa waxaa hadda la yidhi qof caadila arkay ru'yatulcadli waxaa baxaya shahaadatulcadl qof caadila baa markhaanti wuxuu ka ahaa meel la keenay dad dhahaya bishii baan aragna magaalo kalow joogaa gobol kale marka innagoo noo yimi tusaale wuxuu yidhi anugu ma arag laakiin goobjoog waxaan ka ahaa meeshay ka mar waxaan ka markhaanti ahay meeshaas inaan goobjoog ka ahaa lalahaa hebel iyo hebel dheheen ama hebelba yiri bisha ana arkay anuguse ma arag waana magaalo kale magaaladan maaha markaa laba qof baa laga maarmaana labada qof waa maxay laba markhaanti laba qof oo xagga goobjoog ahaa waa in la helo taxamulu shahaada qaabka markhaantiga lagu xambaaro wey fain lam yahbut hadduusan sugnaanin hilaalkii cindahu qaadiga agtiisa wajaba waxaa waajibaya soom cala araa-i midkii arkay nin baa wuxuu dhahayaa anaa bisha arkay qaadigiina ma xukumin agtiisa kama sugnaan horta adigaan arkay noo sheegaya soon baa kugu waajiba kow wacalaa manna waa ku waajibaya soonku qof dushi sadaqahu isagaa u rumeeyey faqad oo keliya ninkii yidhaahda u rumeeyo o dhah waa runtiisa anu waa waafaqsana inuu arkay baan rumaysna adiguna soon baa laleeyahay ninkii arkay soo umaadan rumayn sooma idinku waay kuwaa saasaa laga rabaa xataa qofkan dhahaya aniga arkay oo aan qaadiga agtiisa aysan ka sugnaan hadduu yahay qof basarkiisu iyo aragtidiisu aada u dheer tahay isaga horta soon baa la dhahaya shacbaantan aan ku jirno maalintaan aragno maalin ka horeysa hadduu leeyahay waa arkay qaadiguna aysan agtiisa ka sugnaan waxaa la dhahayaa adigu hadda ka hor soomaad arag maalinta anagu aragna maalinta ka horeysa soomaadan dhihin waa arka haye adiga xaqaada markay shacbaan soddon noqoto waa inaad ramadaan soontaa ilaa bishii soddon ma dhaaftay kuuna dhammaantay maalintaan aragnay maalin ka horeysa soo isagu ma dhahayo waa arka dee maalintaas isaga looga tirinaya waa inuu soomo markay shacbaan soddon u buxsanto waayana masalo kaloo muhiima cidda u rumaysayna waa inay saa u soomaan ayb warow kayra mawhuuqin bihi qofka hadduu ru'yadii u rumeeyey mid lagu kalsoon yahaba yuusan ahaane dee waa u rumaysa adna soon baa lagu dhahayaa faslun wa shuruudu sixati sawmi soonka asixidiisa shuruudeedu sittatun lix weeyaan alawalkan u horeeya alislaamu waa islaamnimo qof soo gaala soon ka asix maayo wathaani ka labaad altamyiizu wax kala soocid weeye qof waalan iyo ilmo yar aan wax kala soocaynin aan mumayiz ahayn soon ka asix maayo wathaalidkan saddexaad annaqaa-u dahirnaan gabadhu ka dahiran tahay weeye an min alxaydi wanifaasi labadaa dhiig jamiica nahaari maalinta dhammaanteed waa inay ka dahirantah intaas maalinta lagu jiro waa inaan labadaa dhiig jirin marka taasina wataa xataa marka jamiica nahaarkan kulli waa ku xidhi kadhaa islaamnimo waa inay jidho iyo tamyiis iyo annaqaa min alxayd wanifaas jamiica nahaari kulligood maalintoo dhan tamyiistii hadday dhunto hadda dee maxaa meesha imaanaya ama qofkii waaba ridoobe islaamnimadiibuu ka baxa jamiica nahaari islaamnimo ma hayso ama tamyiistii baa zuushay waa waash ama xayd iyo wax la midaa yimid de jamiica nahaari lama hayo marka jamiica nahaari kulligood baaba u tallaaba ayb waraabicu midka afraad anniyatu waa niyo waa inuu qofku niyeyso qalbiguu kusoo xaadirsanaya soonkii watasix way asaxdaa niyatu siyaami اtaطawuci sunnaha soonkiisa niyadiisu way asaxaysaa qabla zawaali qoraxdu intaysan zuulin cirka bartamihiisa ka zuulin ka hor oo qofkaani maantauba rabay inuu soomo barqadii ama intaan duhurkii la gaarin lix saac qoraxdu kala barka gaarin uu niyeysan kari mar hadduu soonku sunno yahay ayb shardi maxaa ah bishardi allaa yatacaadaa waa inuusan isi siinin macnaha qaadan mufdiran ama mufadiran mufdiran shay wax afurinaya qablahaa niyada ka hor hadduu waagu intuu beriyey wax soo cuncunay oo wax soonka beriyey la yimid dee ma niyeysan karo weli iyadoo aan la gaarin xataa maalinta bartamaheedii iyo zawaalka iyadoo aan la gaarin ma niyeysan karo ilaa wax soon buriyo la yimide laakiin hadduu barqadii isagoo aan weli wax soon buriya la imaan ee sidoo ku seexday ah uu damco inuu soon sunnaa niyeysto waa loo ogolyahy ayb taasina wataa luqluqasho iyo hadduu inta la yimaado usan ku xeel dheeraano biyuhu ku cararaan soonkii sunnahaana niyeyso waa u asaxayaa la-anna isagoo kuma xeel dheeraan wa wuquucaha niyada dhiciddeeda fi leyli hameennimo ay dhacdo soonka sunnaha ayaa afdalo fadli badan xalay hameennimoa inaad soo niyeysataa fiicnayd oo fadli badan wayejibu waxaa waajiba fii siyaami lfariidati fariidada soonkeeda haddii soon farala la soomaya tacyiinuhu cayinidiisa in la cayino nooca uu yahay la cayino soonku ma kafaara ma kii ramadaanka ma ma nadarba waa nooca niyada lagu cayino wey wa wuquucu niyati niyadiisa dhiciddeeduna waa waajib fii juz-in ay dhacdo juz oo min alleyli faral haddii la soomayo xilli habeenkii ka mid a juz ka mida waa in niyadu soo dhex dhacday soonka qofka aan soo niyeysan habeennimada waa beriga ka hor nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam falaa siyaama lahu soon uma ahanin xilli habeennimaha waa in la soo niyeyso mar hadduu faral yahay walafdol weliba sida fadliga badan wuquucaha niyadda dhiciddeeda weeye fi hulusi alakhiiri huluska u dambeeya dhexdiisa inay dhacdo habeenku waa saddex ulu soo maha afar saaco hore afar saacoo dhexe afar saacoo dambe afarta saacoo dambe dhexdeedaa fiican inaa niyada lala yimaado maqribkii markaad ka baxdid waa la imaan kadha adoan weli xataa afurin biri waa niyeysan kadhaa laakiin ulukaas dambe waaba sii fiican ama niska dambe hameenkii walkhaamisu midka shanaad alimsaaku ka afaysasho weeye iyo ka joogsi canin mufdiraat waxyaalaha wax afuriya kulliha dhammaanteedba min alfajri laga bilaabo waa beri ila lguruubi qorax dhac laga gaarayo waagu markuu beriyey ilaa markii qoraxdu dhacayso intaa wax wax afuriya waa inuu iska ilaaliyo waay waliba de waagu intuusan berin ka hor buu la rabaa inuu diyaar u yahay wasaadisu midka lixaadi dukhuululwaqti waqtiga soo gelidiisa weeye waktiga waa inuu soo galo waqti aan soo gelin miyaa soomi kadhaa cibaadadan alla imaanaysa waqtigeedi waa inay lagu jiro aw amase wujuudu sababi sabab helidiis baa shardi ah sabab fii sawmi lfariidati fariidada soomkeeda labaa lagama maarmaana ama waqtigii inuu soo galay ama sabab in la hayo waktigii baa soo galay ramadaan baa lagu jiraa amba sabab baa la hayaa waa soonka faralka ah sababkaas waa maxay sababkii keenay soonkan muxuu yahay qof baa xajka jooga waajibaad baa xajku leeyahay iyo arkaan xajka marka la joogo waajibaadkii arkaanta waa kala labo waajibaadkii xajka buu qeyb ka mida ka tegey dhiig baa yimaada ama soon baaba yimid qofkaa waxaa ha gowraco haddii kale soon hala yimaado soo ma ahayn soonkaas sababkaana keenay moogtahay wujuudu sabab sababkii keenaa la hayaa waajib min waajibaatilxaji buu ka tegey wuu soomi karaa ama wuxuu sameeyey shay oo waxyaalihii qofkaa laga xarimay muxaramaat lixraam qofku markuu xirto xajka amba cumrada waxyaala xaaraam ka ah wixii xaaraamtaa mid ka mid a hadduu ku dhaco oo arrintaas darteed soon lagu yeesho soon lagu yeesho dee wujuudu sabab baa la hayaa sababkii baa la hayaa soonka keenay taasna waa la isla gartay ayb faslun wاlmubdilaatu waxyaalaha buriyaa lisawmi soomka waxyaalaha buriyaay casharatun waa toban alawelkan ugu horeeya dukuulu shayin shay geliddi weeye shaygaasoo min acyaani dunyaa adduunyada acyaanteeda ka mid a caynta noocyada yaal shay ka mid a ayaa qofkan jawfkiisa galay walow qaliilan wax yarba allah ka dhigay ilal jawfi buu galayo qofka jawfkiisa waa gudaha saabka camdan kas waase in dakala shaygu hadduu ka soo galay min axadilmanaafidi meelaha furan mid ka mida xaggood meelaha manaafida daloola almaftuuxati ee maftuuxada ah ee ee furan la furay waxa weeye shay baa qofkan gudihiisa gaaray saabkiisa iyo calooshiisa iyo baadinkiisa wuxuuna ka soo gaaray min axadilmanaafidi manfadyada qofka jirkiisa meelaha daldalo almaftuuxa ee la furay shaygaasina waa min acyaani dunyaa adduunyada waxyaalaha caynta taalla nooc ka mid a soonku waa beri kas bayna arrintaas u dhacda fiiri marka walow qaliilan bayr wax yar ba allaha ka dhigo ka simsimatin xabad sinsin ah xabad sankorah xabad wax yar ah hadday yihiin waa beri soonki waxaa ka mida ba yidhi wa min alcayni caynta waxaa ka mid ah addukhaanu lmacruuf dukaankan hadda la yaqaan qiican jira qiic la cabaa jira soo maa addukhaanu lmacruuf qiicaas iska ilaali ba ku leeyahay waaye qiic oo dhanba midkaa bukuurka mooyaane marka camdan waana kas soonkii wuu garanayaa wuu isagaa doortay waa u cilmi leeyahayna xaaraantaa waa ogyahay meel mdalooshayna ka soo gasho waxaa jira meelo daldaloolo aan dhib lahayn daloolkoodaa dhab u furnayn oo sida hadda jirka maqaarka meelaha timuhu ka soo baxeen oo iska daldaloolaha oo subagga iyo saliidda iyo qofku ay ka galaan taasi dhib ma leh wow indha kuush hungurigu dhadhankii daawada ka dareemay goojooyinka iyo marka la isticmaalo waa la arka iyana dhib malaa culimadu in badan leeyihi ahaani midka labaad alqay waa matag camdan kas kas ba iskaa keena wain lam yarjic yuusan ba noqon minhu mataga shay-un shay ilaljawfi gudaha yuusan ugu noqoni matagaan uma tagayo qaar dib ugumaba noqon ee horey buu uga wada yimid laakiin kasbu iskaga keena soonku waa buri athaaliu midka saddexaad aljimaacu waa jimaac camdan kas walow bikayri inzaalin mani dejinba keyrkeedba ha ahaado mani mayaysan imaan taasna soonku waa buri araabicu midka afraad khuruuju lmaniyi mani soo bixideed weeye bitacamudi اlistimnaa'i iska mani keenid ukasideed isagaa iska keenay manida gacantiisa ama gacan kaloo iskaga keenay aw amase awilmubaasharati buu iskaga keenay mubaasharaya la baashirid walow bikayri jimaacin ba allaha ka dhigo ka khuruujihi maniga soo bixidiisa weeye billamsi taabasha kusoo baxay walmucaanaqati buu kusoo baxay qooroqooraysi walqublati dhunkashow kusoo baxay bilaa xaa-ilin waxteedana uma dhexeeyaan soonku waa buri waaye alkhaamisu midka shanaad aljunuun waali wey walow laxdatan yasiiratan ilbiriqsi yarba allaha ka dhigo waa waash isla markiiba midhaala qur-aan saare horay buu ka fiicnaado ilbiriqsi buu hayy ama wax la mid ah qofkaas soonkiisu waa bur mar haddii wuxuu junuun yihiin waay asaadisu midka lixaad aliqmaau miyar daboolan wey min alfajri waa beri laga bilaabo ila quruubi dhicid ilaa markii waagu beriyey ilaa markii gabalku dhacay buu miyir la-yahay soonkiisu waa bur asaabicu midka toddobaad alifdaar wey waa afurid wuu iska afuray qabla an yataxaqaqa ou xaqiiqsado ka hor quruubo shamsi qoraxda dhiciddeeda qoraxdii dhiciddeeda isagoo aan hubsan buu iska afura soonkaasi wax kama jiraan wey aw amase yaqliba qabla an yaqliba yaqliba aa kor dhigtid qabla an yaqliba intaysan qaalib noqon horteed calaa dannihi melihiisa u qaalib noqon quruubuha qoraxda dhicdeed qoraxda inay dhacday melihiisa iyadoo aysan u qaalib noqon bo iska afur dee mala adagna markaa ma haye idaa lam yatabayan markuusan u caddaan lahu isaga alxaalu xaalku markuusan u caddaan horey ku xir xaalku intuusan u cadaan buu iska afuro ayib lanna asalku waxa weeye qoraxdu inaysan weli dhicin qorax inay jidhay baa asal ahayd weli inaysan dhicin weye xaalkiina uma cadaan soonkaasina ma jiro birsiga u dambeeyay bu iska xumeeyey isagaan afurkiibuusan iska hubin athaaminu midka sideedaad duruwu riddati riddo soo darinteed wey ridoobidiin ka bixid baa qofkii ku timid waalciyaadu billaahi tacaalaa magangal kaanan billaahi bu ahaaday allaan magangalka ilaahay bu ahaaday ilah baan ka magangalnay alla magana wey mogta ilah baan ka magangalnay wey ridda macnaha wax ilaahay laga magangalo wey diinta ka baxa wax kama jiraan wey soonkiis waxyaala badan baa diinta looga baxaa waxaa qofku inuu yidhaahdo diintan ka baxay keliya maaha ficil uu sameeyey iyo hadal uu ku hadlay iyo wuxuu aaminay waxyaalo badan baa diinka baxa keeno kutub dhan baa waxyaalaha lagu ridoobo laga qoray oo khatarka ah oo qofku inuu weliba daalacdo akriso aada u fiican tahay baa lii aliclaam kitaab la yihahdo aliclaam biqawaadici biqawaadic alislaam waxyaalaha islaamnimada jardha xarigga islaamka qofka ka goynaysa ibnu xajar baa ka qoray kitaab ibnu xajar alhaytami radia allahu canhu ardaa oo kitaab muhiim a la yihi kitaabkaas oo qof kastoo daalibu cilmiga u baahan yahay soo iskaga ilaaliya waxaan oo inuu daalacdo aada u muhiimto ataasu midka sagaalaad duruwul xaydi wanifaas xayd iyo nifaas soo darintiis wey qof gabadhiyo soban haddii labadaa midkood yimaado soonku waa bur alcaashiruna alwilaadatu waa umulid dhalid almasxuubatu lala saaxiibiya bilbalali qoyaan ilmo haddee qoyaan le hadduu dhasho waa soonku waa bur waay waman afdara qofkii afura caamidan xaalu yahay mid u kasahaya kaskata ayuu afuro marka horta ilmahaas qalalan haddii ilmuhu qalalnaan lahaa laba wej baa ku sugan mid wuxuu leeyahay isna waa soonku waa buri midna qowlka labaadna wuxuu leeyahay ma burin waman afdara caamida qofkii afuray soo u kasaya fi ramadaana bisha ramadaan dad iska aan soomin baa jira kas waaye aw nasiya ama wuxuu halmaamay fiihi ramadaan dhexdiisa anniyata niyadii leylan habeenkii xale ma soo niyeysan wajaba caleyhi waxaa ku waajibay alimsaaku afhaysasho baqiyata nahaari maalinta inta hadhay maalinta inta hadhay ha afhaysaa la dhahaya waxba ma cuni karayo wakadaa waxaa la mid a man qofkii tabayana lahu uu caddaado hubuutu ramadaan ramadaan sugnaanshiisu ahnaa'a yowmi shaki maalinka yowmu shakigaha dhexdiis iyadoo la marayo baa waxaa sugnaatay maanta inay ramadaan tahay oo xalay bishu dhalatay haddaayoo kalea waxaa loo sheegay xalay inay bishi dhalatay isaguna maanta wuxuu u haysay maalintii bishaan shacbaan u dambeysay ilaa xalayna war cad lama helin oo bishii inay dhalatay ah barqadii isagoo iska afuran ama duhurkiibaa waxaa u yimid qolo u sugtay bishii inay dhalato maanta ay ramadaan tahay qofka maxaa ku waajiba inuu imsaak maanta inta kaadha waxba afka ma saari karo taasaa ku waajibaysa waa ka marka horena in dhab loo raadiyo bisha la hubiyo baa muhiim ah faslun laa yufdiru saa'imu saa'imku ma afuro biwusuuli shayin shay gaariddi kuma afuro ilaa jawfi gudihiisa uu gaaro shaygaasoo min acyaani اljannati jannada qaaliga ah jannada ilaahay canyaalkeena ka mid ah mutlaqanba kala qaadi la-aan qof baa ilaahay karaamo ka daahiriyey jannadaa wax looga keenay isagoo adduunka jooga xogaa miraa iyo waxbaa looga keena ayib waxaase adduunka cayntiisi maaha adduunyo yaal maaha janna laga keenay kuma afuray ko walaa min acyaan walaa shay oo min acyaani dunyaa shay xataa adduunyada caynteeda ka midana ku afuri maayo oo wax afurin maayo hadduu joobkiisa qofka gaaro in wasala ileyhi hadduu gaaro bikayri اlikhtiyaari doorasho la-aan waa lagu khasbo aw macanas yaani halmaan mici qofkan waxaan gudihiisa gaaray waaba shayada acyaanta adduunka yaalla ah laakiin waa lagu khasbo haddaadan cunin waa lagu dilaya baa la yihi wuu cun kama burin soonka amba wuu halmaansanaa soonka cunadii adduunka uu iska soo qaatay raashinkiisa iyo berisidiisa iska cun inuu sooman yahana wuu halmaansan yahay soonkiisa waa u jiraa ilaa waa halmaane aw aw walaa biljimaaci jimaacna ku buri mayo walaa bikhuruuji lmaniyi iyo waxaa weeyaan mani soo bixideed kadaalika sidaasoo kale waa maxay waxa weeyaan haddii uusan dooran ikhtiyaar la-aan ama halmaan mici jimaacan ama manidan soo baxday wuu halmaansanaa iska keenay ama waa lagu khasba waaye taasina wata khiyaar la-aan baa manida laga soo sa ay ka timi laga soo saar ama halmaan soo halmaansan buu iska keena ama jimaaca sidaa ku dhacay walaa bilqay matag dhahran daahiran xaa la yahay qasab matag qofka khasab uga yimid isagana soonka ma burinayo matag qahre weeye qofka soo ji soo macnaha soo jiiro ka yimid idaa lam yarjic markuusan noqon minhu mataga shay-un shay ilal joofi gudaha qaarna kuma noqon mataguna waa soo dhaafa qofka waa ka yimid iskama keenin markuu iska keenaa soonku ku buraa ee kan isagaaba khasab ku yimid iska yimid walaa binukhaamati xaakadiina soonkii yaa ku buri maayo oo qofkii xaakadaas haddii ay idaa jarad waatan idaa jarad markay dareedho ilaa joofii joofkiisa ee gudaha u dhacdo qahran khasab qaahiran canhu qofka xaggiisa ka ahday ya iyadaa khasabkeeda iskaga degtay wey isagu ma dejin iyadaa khasabkeeda iskaga degtay walaa biliktixaali iktixaal waa maxay indhakuulad walidihaani dhaashasho iyo subkasho qofku uu subkado subagayso wain wajada haba helo dacmal kuxuli indhakuulka dhadhankiisa iyo waduhni duhniga iyo dufanka iyo saliidaysiga dhadhankiisa haba ka helo fii xalqihi luquntiisa hungurigiisa waxaa jira dee waa meesha daawada indhahana looga qiyaas qaatay qofku markuu indhahan wax marmarsado inuu hunguriga ka dareemo ama halkan daawo markuu ku shubo dhadhankeeda inuu halkan ka dareemo culimmaduna in badan waxay qabaan indhuhu inaysan meel furan ahayn oo wixii halkan lagu shubo aysan soonku ku burayn walo culimo kalena sidaa cagsigeed ay qabaan oy fiican tahaba qofku daawooyinkan indhaha lagu shubayo inuu u dibdhigto markuu afurayo inta maalintii iska daayo waayo marka hadduu xataa ka helo dhib male ba yiri walaa bidukuuli dubaabina ku ku afuri maayo soonkii wax gaarsiin mayo daqsi gelidiis iyo walbacuudi kanaaco iyo wagubaar alkanse yaa xaaqidda qashinka la xaaqayo boorkiisa marka qofkan xaaqaya hansad iyo waxbaa fira kaga soo gelaysa sanka iyo afka iyo walkarbalati gubaaru lkarbala waa maxay waxa weeyaan raashinka haadintiisa xaarinka iyo wixii la mido waxsaas warshadaha waxshiidaya waxsaa loogu haadinayo haadintaas hansadda iyo boorka iyo firada ka imaanaysa waxaas markay galaan fii jowfi gudihiisa soonka waxba noqon maayo wain amkanahu haba u suurtogal ahaato haba u suuroobayso an yatajanaba daalika inuu kaba dheeraadaba yihahdo makiinadaan aadimayo waxaan haadin mayo haba iska ilaalin karo hadduu rabo shaqadiisa buu qabsaday wixii baa ku yimid dhima leh soonka waxba gaari mayaan waay in la iska ilaaliyaa adag arrintan walaa bibalci riiqi riiqdu waa candhuufta iyo caliyada liqideeda candhuufta alkhaalisi saafida ah min macdinihin ou ka liqo asalkeedii meeshii ay ku jirdhay afka gudihiisa ya taasna dhib ma leh lanna guda shay ka tegay wayo gudo kalena gaaray booskeedii bay ka tagtay hadduusa bushimahan kore caliyada usoo saaro halkan kore timaado oo dibadda usoo baxdo misne celiyo liqo taas mada haddii caliyadu aysan saafi ahayna cunno dhadhankeed iyo waxyaalaha wadata mada ama ciridku inta dhiigo iyadoo dhiiggiila ou liqa iyo mada lama ogolo kuwaas soonki wax yeelaya qofku hadduu inta weesayso oo luqluqdo weysada luqluqeedii markuu dee luqluq iska tufayba wuxuu liqay caliyada afka ku hadhay dee qoyaankii biyuhuna waa la socsocdaa ilaa haddeeru biyo afka iska ku luqluqday dhib male taas ya ayib walaa bisabqi maailmadmadati luqluqashada biyaheeda ku cararidooda walistinshaaqi sandaarsiga biyihiisa ku sabqidooda ku cararidooda ilaa jawfi gudihiisa qofka ku cararaan dhib ma leh idaa lam yubaaliq fiihimaa markuusan labadooda ku xeel dheeraan isagoo hadduu luqluqa ku xeel dheeraado oo qararaac sida dadka qaar ka dhaha iska siiyo ama sanka saa ugu jiido dee sanku waa ka buraya laakiin adoo aan ku xeel dheeraan luqluqu sunnu ahaa sandaarsigu sunnu ahaa aayar ba halkan dhow uu isticmaalayay qadar rabbi waaba ku carareen soonkiisa waa u jiraa dhib ma leh wakadaa waxaa la mid a asabqu cararid fii waaxidatin hal mid oo min almaraati halaai saddexdii mar ka mid ah iyana waa la mid maxay ti saddexdii jeer mid ka mid ah ku caradhay saddex jeer baa la sandaarsadaa soo maha ama la luqluqdaa mid ka mid a hadday toosaa ugu carabdho dhib ma leh maxaa la diidayaa mataqaanaa hadduu isagoo afar iyo shan iyo inta ka dhigo kuwii dambe mid ka mid ay ku carabdho ya dee isagaa gaboodfal sameeyey soonkii waa ka buraya waxaa laakiin meesha ku jira mataqaanaa qofku hadduu ka qubaysanayo xayd ama nifaas ama janaabo biyihii baa waxay ku carareen joofkiisa dhib ma leh ilaa waajib buu la imaanayaa la dhihi maayo maxay ugu carareen dhagaha iyo markuu biyaha ku shubaya muusaan usoo leexsha la dhihi maayo saan biyo u gelin laanna arrintaas way dhib badanta ayb walaa binowmi hurdana dhib male soonka wax gaarsiin mayso ku afuri mayo wey hurdo wain istaqraqa nahaara maalinta hurdaygaas haba qarqiyo kullahu dhammaanta waagu saagu markuu beriyo seexday gabalkaa ugu dhacay maalintii oo dhan dee qofkaan mana waalna mana meerle-e hurdadaas soonka wax ma yeelin wixii kaloo isaga uu ka tago cibaadada isagay u taallaa laakiin soon ahaan soon ahaan soonka wax ma gaarin waaye salaadihii ka tegey inuu qalleeyaa waajib ku ah walaa biliqmaai miyir daboolan soonkii ku afuri maayo waxa yeeli maayo idaa afaaqa markuu miirsado laxdatan ilbiriqsi fi nahaari maalinta maalinta hadduu doono inta badan ha miir daboolnaado hal ilbiriqsi haddiiba ilaahay miirka usoo cesho soonkiis waa u jiraa bishardi an tuujada waa in laga helo minhu qofka an niyatu niyo fii waktihaa waktigeeda waa maxay waa in niyo laga helo niyada waktigeedii waa in lasoo helay oo awal soo niyeysay ayib waxaa soo haray walaa bilfasdi walxijaamati istiiftiifid iyo istoobin iyadana sunka waxba gaarsiin maya labadaas waa karaahiya laakiin qofkii hadday daciifinaya xadiid baa soo arooray laba xadiid midna sugayo midna diidayo marka qofku waa daciifinaya lakin waa karaahiyo waay waxaa meesha ku jira marka qofka la miyir daboolay soonka waa inu soo qalleeyo markuu hadhow miyirsado hadduu isagu iska miyir dabooliyey iyo haddii kalaba laakiin salaadu saa ma ahayn lanna salaada laguma lahayn miyir daboolankaas haduusan ku xadgudbin wey lanna miyir daboolanku qofku inta ku bato hadhuu qalluhu ku bataa dhici ka dha walaa yasixu ma asaxayo sowmu lciideyni labada ciidoo soonkooda walaa yow walaa yowmi min ayaami tashriiq walaa yasixu sowmu yowmi min ayaami tashriiq maalin maalmaha ayaamu tashriiq ah siyaamu yowmin oo min ayaami tashriiq astixmaya athalaati saddexdaa mutlaqanba ciidda xajka saddexa maalmood oo ka dambaysa wey walaa siyaamu yowmi shaki yowmu shakiga soonkiisuna ma ansaxayo waa maalinta bishaan hadda aan ku jirno ee shacbaan u dambaysa oo dadkuna ku sheekaysaan bishii waa dhalatay iyo lamaha iyo wax suga cid aragtay lama yaqaan cid markhaanti ka cday lama hayo ama dad waxaa markhaanti kacay caruuro yaryar iyo addoommo iyo dad faasiqiina iyo dad gaalaa iyo ummada aan la qabsan karin maalintaas lama maalintaas bishaan tan u dambaysa way moogta sidaa ay dhacdo yaqiinna la waayo in la soomaa ma ansaxayso haddaanba lagu sheekaysan bishii waa la arkay ee lamaba hayaba waaba la waayey waa dhalatay cid laba lamaba hayaba cid markhaanti kacday maba jidhaba yoomushakiba maaha waa maalin caadiya oo bishii u dambayso oo khilaafo ma jiro haaba laysku qabanayaaba war kalaba lama haye waa shacbaan cad maalintaas hadday doonto daruur meeshoo dhan ha ku gudboonaato daruurtaas haddaysan jidheen waa arki lahaa waxba dhihi mayse walaa yowmi min anisfi haani walaa yasixu siyaamu yowmin maalin soonkeed asixmayo oo min anisfi haani shan iyo tobanka dambe ah min shacbaana ee bisha shacbaana bishaan hadda aan ku jirno shan iyo tobanka dambe maalin ka mid a soonkeedu ma ansaxayo ilaa arrimahan dambe haddaan la helin hadda maantaba maanta waa shan iyo toban soo maaha tiradii la waday caalamka kale markaa la fiirin qaarkiis shan iyo toban shan iyo tobankaani wuxuu shan iyo toban ku yahay niskii hore oo bisha shan iyo tobankii dambe maynaa gaarin hadda biri buu ka bilaabanaya shan iyo tobankaa biri ka bilaabanaya in la soomo ya maba ansaxayso oo bishaana ilaa idaa saama daalika kaa inuu ka soomayo moy can fariidatin farad lagu lahaa fariido nadar iyo kafaaro iyo wax la mida ow amase waafaqa ilaa idaa waafaqa inuu waafaqo mucaadatan caado oo lahu isaga u ahayd caado wuxuu soomi jiray isniinta iyo khamiista iyo shan iyo tobankan dambe isniinaha iyo khamiisaha ku jira wuu soomi karaa la caadadiisa hore ay ahayd ow wasala ilaa idaa wasala sowmahu inuu la xiriiriyo mooyaane aw sala ow wasala maya sawmahu inuu la xiriiriyo waa bisawmi bisawmi shayin shay soomidiis oo min anisfi lawali niskii hore ah shan iyo tobankan hore inaa qeyb ka mida la soo xiriirisa mooyaane walow bilyowmi alkhaamis cashara maalinta shan iyo tobanka kuwaaba allaha ka dhigo maantoo kale ah waa maxay haddow niskii hore qeyb ka mida soo waday soonka niska dambe waa ku dari karaa dhib ma leh qaybo ka mid a nebiguna bishaan aad buu u soomi jiray alayh salatu slam oo maalinta shan iyo tobnaad ba allaha ka dhigo maanta oo kale ah maanta hadduu sooman yahay shan iyo tobanka kale maalmo ka mid a sida biri iyo saa dambe waa sii soomi karaa hadduu rabo soo lama garan wayaxrumu waxaa xaaraama cala saa'imi qofka sooman dushiisa alqublatu dhunkasho waa ka xaaraam waalmucaanaqatu luqumaysi ama qooroqooraysi waa ka xaaraan wanaxwuhumaa labadaa wixii la mida waa ka xaaraam in taxarakat hadday dhaqdhaqaaqayso bidaalika arrinkaas shahwatuhu shahwadiisu hadday dhaqdhaqaaqayso oo dareen u qaadayo wayusanu lahu waxaa loo suneeyey tacjiilulfidri afurka dedejintiisa qoraxdu laakiin waa inay dhacdo afurkaa la dedejiyaayo horey layskaga afurayo oo xataa adin iyo oo aan horey un layskaga afurayo mada ama qof aan aadaankiisa lagu kalsoonayn waa in la yaqiiniyo inay dhacday ama mala weyn la hayo calaamadu weyn inay qoraxda dhacdo wanaas markaa dedeji markaasa deg deg u imaanayaa wa takhiiru suxuuri suxuurta gadaal marinteedu suxuur cunidda wey iyadana haddaadan shaki ku dhacayn ama waagi berye iyo aadan islahayn iyana waa inuu qofku gadaal mariyaa fiican ee nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam dadku khayr ka zuulmayaan intay dedejinayaan afurka suxuurtana gadaal marinayaan walikhtisaalu baa loo suneeyey inuu maydho min alxadaث اlakbari xadadka weyn qabla اlfajri waagu intuusan berin janaabo iyo hadduu waxaas ka qubaysanaya ama xadaث akbar ah waaga beriga ka hor inuu qubaysto baa fiican walifdaaru inuu ku afuraa fiican oo sunno ah cala tamri timir in tayasara haddii u sahlanaado qof kasta timir ma hayse haddii ay u sahlanaato inuu timirku afuro waliba rudab hadduu heli karo wa ilaa haddii kale facalaa shay-in shay buu ku dul afurayaa xulwin macaan kadalika sidaas sida geedka tiinka la yihaahda iyo zabiibka iyo waxyaalaha kaleo fawaakihda iyo waxyaalaha la cabo macmacaan wuxuu macaan kadalika sidaas kale haddii ayna u sahlanaato wey kadaliku alxalwaa xalwaa-un almasnuucatu lmacruufa biاlxalaawa xalwada caadiga ayo waxyaalaha la iskaga dardaro macaan lafteeda haddii wax kale la waado waa lagu afuri karaa iicanta waikaaru ducaai baa sunnaa ducada badinteeda khusuusan gaar ahaan waxaan gaar yeelayaa waxaan khaas yeelayaa si gaar ah si gaar ah cinda alifdaari marku afuridda agteeda halkaasaa farta lagu fiiqaya horta si gaara allaahuma laka sumtu ilaahayu buu dhahaya adaan kuu soomay wa calaa risqika afdartu risqigaadaan ku afuray wa bika aamantu adi un baan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay wacalayka tawakaltu waraxmataka rajowtu raxmadaadaan rajayey ilaahu adaan kuu noqdo dahaba adama-u wabtallat alcuruuqu wahabata alajru in shaa allah oonkii waa tegey xididadii waa qoyeen ajarkiina waa sugnaaday yaa waasaca alfadli waay allaahuma wafiqnaa lisiyaami ilaahu soonkana waafaji yaa waballiqnaa fiihi alqiyaam yaa qiyaamkiisana gaarsii waa cinnaa calayh qiyaamuleylka noogu kaalmee wannaasu niyaamun dadka hurda jannadana na geli nabadgelyo ducooyin badan baa jira waxaa kaloo sunno ah waagthaaru lqur'aani qur-aanka badintiisa wasadaqati sadaqada badinteeda fii ramadaan bisha ramadaan sadaqadoo la badiyo qur-aan akhriskaoo la badiyo iyaduna mathal ma leh wayukrahu lahu waxaa loo kahda alfasdu waa inagii soo marayn stiiftiifka iyo walxijaamatu issisarsarrid iyo istoobid soonkoo ka daciifaya wa mabqul calkina waa karaahiyo xanjada calalinteeda alcalki ashay lmacluuq almusdaka waa maxay allumaan lumaanta iyo xanjooyinka iyo waxyaalaha la calaliyo waxaas waa karaahiyo dee mana liqayo hadduu hadda iska calaliyo soonki waxma gaarin son wax liqine waxaa kaloo karaahiya wadowqu dacaami cunada dhedhaminteeda qofku hadduu dabaaq yahay oo kawa waxa weeye kuug ama cunno kariye yahay rag iyo dumar wax doona ha noqdee afurra iyo waxbuu samaynaya iska dha uu iska dhadhamin karaa dhadhanku waa carabkaan so ka moogta maaha cuno cuneyna la leeyahay mood intaa carabku ka garanayaa qaraarka iyo macaanka iyo waxaas ad iska tufaya dadka kale mada wlmubaalagatu baa iyana karaahiya inuu ku xildheeraado fi lmadmadati luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga iyaduna waa karaahiya walqublatina waa karaahiyo iyo naxwuhaa wix lamid idaa lam tataxarak bihim aa markaas ku dhaqdhaqaaqin shahwatu hadday ku dhaqdhaqaaqayso waaba lama ogolo iyadi waaba xaaraane walyasun nafsahu naftiisa ha ka ilaaliyo qofku can ishahwaati shahwooyinka waxyaalaha naftu raadraadinayso aan soonka burinay wax udgoon inuu iska ursado iyo carafisi waxyaalaha wax carafinaya carafta uduga barafuunada inuu fiiriyo xataa waxyaalaha inaad iska daawatay ramadaanka adoo iskaga raaxaysanaysa lama rabo indhaha ha soomaan waaye udugaan iyo caraftaan iska daa dayib raaxraaxaysi maha walqiibati xantana ha ka ilaaliyo iyo wanamiimati isku dirka awal baa la diidayay haddana kasii daran wey wa kulli qowlin ha iska ilaaliyo qowl iyo erey dhammaanteed iyo weer dhammaanteed qabiixin xun been iyo wixii lamida wey aw ficilin kulli ficilin oo qabiixin isna xun fal kasoo xun xubnaha ha ilaaliyo wey qofkaani xubnihiisa ha ilaaliyo dhankasta ha ka waardiyeyo xubnihiisa waaye waxaaso dhan buu iska ilaalinaya darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab